xilliyaadiyo wixii caadi ahaan lagu tiriyo gaboodfal ama dib dhaca la odhan karo ninkaasi wuu gabood falay ama uu ka dib dhacay sufcadii sufcadii way ridaysaa waxaa la yaaliya wixii aan lagu tirinayn gaboodfal ama dibdhacna kama ridayso fa in kaana mariidan hadduu yahay mid xanuunsanaya ow ama haa'iban buu ahaaday mid ka maqan can beledilmushtari ninka iibsanaya beledkiisa ninka iibsay beledkiisa ayuu ka maqanya ow ama khaa'ifan buu ahaaday mid ka baqanaya min caduwin falyuwakil ha wakaashay in qadara hadduu kalo wailaa haddii kale falyushid ha marageliyo cala dalabi doonitaanka fain taraka hadduu ka taga almaqduura calayhi kaa uu karayo oo minhumaa labadoodaa ka mid a batala xaquhu xaqiisi waa buraya filadhari haddaan qabanno waxau sheekhu leeyahay ninkan waa shufcaysanayaa hadduu cudurdaar leeyahay masalan wuu xanuunsanayaa xanuun dee uu ninkii u jiifo oo aanu la doondooni karaynin sida hadduu madax xanuun yaroo xumehaye iyo waxba markaa taa cudurdaar la odhan maayo ee markuu xanuun u jiifo aanu israqaajin karayn u hayo wey ama ninkii waa xidhan yahay ama wuxaabuu yahay kaa'iban can beled lmushtari ninkan iibsaday beledkiisa ayuu ka maqan yahay oo waa ka fog yahay ama khaa'ifan min caduwin buu ahaaday oo meeshii waabuu gaari karayaaye cadow baa ka sokeeya oo wuu ka baqanaya hadduu dhaqaaqay in waxya loo geyso falyuwakil ha wakaasha markaa doonitaankeedo ha yidhahdee hebelow yacni adaan ku wakiishae shiksiga iisoo shufce falyuwakil fii talabiha waa in qadara cala tawkiili fiihi hadduu karayo weeyaan weliba wakaalashada maxaa yeelay kaas ayaa u suurtagala wa ilaa haddii kale oo uu tawkiilkiina ka cajay wakaalashadiina uu ka cajay falyushid cala alab waa inuu marageliyaa inuu doonayo inuu wixii doonayo inu war ka markhaati hadda cid aan u dirana ma hayo annagu waa taasoo hadda gaari kari maayo laba caadil ama nin caadil iyo laba dumara waa inuu marageliyaa u dhaa ka marag ahaada imikaba inaan doonaya inaan soo shufcaysto haddaba wuxuu ihi hadduu ka tago fain taraka shafيicu almaqduura calayhi minhuma haddii uu ka tago ninkii wax shufcaysanaya almaqduura calayhi kii uu karayey oo minhuma min atawkiili wاlshaad macnaha wakaalashadii iyo haddii wakaalashadii u suurtogeli weydeyna maragelintii ayuu iskaga tegey baطla xaquhu fi اadhari adhar haddaan qabano xaqiisi waa buraya maxaa yl isagaa dee gabood falay isagaa gabood falay markay wakaalasha u suurtogeli weydu wakaalan waayey marka isagoo markhaati helaya uu ogeysiin waayeyna dee aamuskiisaase waxay ku tusinaysaa inuu ka raalli noqday iibkii falaw kaana hadduu yahay haddaba fii salaatin salaad ayuu ku jiraa aw xamaamin ama xamaam buu ku jiraa aw طacaamin ama cunto ayaabuu ku dhex jiraa falahu litmaamu wuxuu leeyahay dhammaystir inuu dhammaystiraa buu leeyahay waxau leeyahay sheekhu ninkii ayaa wuxuu ogaaday goobjoogga ahaa ayuu iibkiibu ogaaday laakiin salaad buu ku jiray ni isagoo tukanayunbuu niniy wuxu i war gurigii aan ninkii wada lahaydee qaybtiisii wuu iibi ama xamaam buu ku jiro waa maydhanayeyba ama cunta ayaabuu ku jiro waa cunayeyba falahu litmaam waxa uu leeyahay inuu dhammaystirto ayuu leeyahay ee la odhan maayo waa inaad waxaasoo dhan ka baxdaayo aad dabeedna taw tidhaahdaa ilaa indalaba kii baynu hi waa deg degaasi waa cala alcaada waynu yahay ama cala alcurf dee qof salaadiisii dhamaystay ama xamaam ku jiro sii dhamaystay ama cunto waday oo cunayeyna laa yunsab ilayhi taqsiir gabadfal loo tiirin maayo la odhan maya ninkaasuu gabad falay walow akhara hadduu dib dhigo oo qaal ila lam yusaddiq ilmukhbira kan ii warramay ayaana rumaysan lam yucdar loo cudur daari maayo in akhbarahu cadlaani hadday laba qofoo caadiliin u warrameen wakadaa hiqatun hadduu qof lagu kalsoon yahay u warramayna waa kulmay sila sax haddaan qabano wayucdaru waa loo cudur daari in akhbarahu hadduu u warramay man mid laa yuqbalu aan la aqbalayn khabaruhu warkiisa waxau sheekhu leeyahay haddii uu doonidii dib dhigo wuu ogaaday iibkii mana doonanin ee wuu dibdhigay markii la weydiiyeyna waxa uu yidhi lam sadiq lmukhbira ninkan ii warramaye yidhi ninkii qaybkiisii wuu iibiyey baanan ruma- u rumaynin kaasaanan ka rumaysanin oo ninkan in run sheegaya ayaanan anigu u haysanin sidaasaan markaa aan u doono waay looma cudur daaraya buu leeyahay hadduu qofka u warramay laba caadila yihiin ama hal ninoo caadilahiyo iyo laba dumar ay yihiin waa shahaado maqbuulo ah mar haddii shahaado maqbuule ay u warramtay waxaan usugtay maan rumaysanin laga aqbali maayo hadday u warantana waa kuwami iqatun qof iqaay hadduu warramo ama xorhaada ama adoonhaada ama ruux dumaraba ha ahaato run u yaqaane hadduu u warramo wuu qabsanayaa fida saxe haddaan qabano oo loogu cudur daari maayo hadduu yidhahdo maanu rumaynin maxaa yeele waa waran waranka qofka lagu kalsoon yahayna dee waa almaqbuul taaniga asaxa ka soo hortay wuxuu leeyahay me waa loo cudur daaraya mar haddii qof quri u warramay xayla dee iibku mid qura kuma sugnaanaynin waxaa kaloo loo cudur daaraya wayucdaru waa loo cudur daari in akhbarahu man laa yuqbalu khabaruhu hadduu u warramo qof aan warkiisa la qaadanayni hadduu u warramo oo dabeedna intay ninkiis qabsadaan oo la yidhaahdo intuu shufcadii soo doonto la yidhaahdo war ninkani xaqiisii wuu dhacay oo maalin horaa loo sheegay dabeedna way isqabsadeen wuxuu dabeedna yidhi ha lai sheege ani qof faasiqaba warka ii sheegay sidaasaanan u rumaysan marka marka waa la aqbalay oo shufcadii way u taagan tahay weeye oo shufcadii ka dhici mayso masalan waa qof faasiqahoo kale kaan khabarkiisa la aqbalay iyo sabi waxa weeyaan macduur buu markaa noqonaya weliba waxay leeyihiin waa marka aanay gaadhin kuwa u warramaya ninkan shufcaysane ku warramaya haddana xadda tawaatur gaari wey hadday aada u tiro badan fusaaq ciiddaa ka badan hadday yihiin amaba yani ciyaal ciiddaa ka badan hadday yihiin ama xataa gaalaba ha ahaadaan ama fusaaqba haadaane oo ay u warramaan dad dee fara badan oo aan la filaynin inay been isku waafaqaan ayaa uga warramay markaa ma xaqiisi kaa waa u burayaa shufcada walow ukbira haddii looga warramo bilbayci io bialfin kun lagu iibiyey fataraka waa iskaga tegay dabeen fabaana wuxuu caddaad iibkii bikhamsa miatin bikhamsi mia shan boqol in lagu iibiyey baqiya xaquhu xaqiisi baaqi ayuu ahaanaya ee wain baana hadduu caddaado biagsaro wax ka badan batala wuu burayaa waxau sheekhu leeyahay haddii ninkii shufcaysanayey iibkii baa looga warramay waxaa la yidhi kun ayaa shaygii la siiyey ciddaa warramaysaana waa cid lagu kalsoon yaho warkaasi wuu galay ninkii fataraka shufcadii dabeedna wuu iska daayey fabaana waxaanu dabeed iibkii ku caddaaday wax ka yaroo shan boqol buu noqday baqiya xaquhu xaqiisii shufcadu ninkan baaqi buu noqonaya maxaa yeelay waxaa muuqata inaanu uga tegin cid shayganuu nacaye qaalinimadan loogu sheegay buu uga tegey kaa nin gabood falay ma noqonayo hadduu se caddaado in ka badan wixii loogu warramay uu ku diiday ayuu wax ka badan ayuu ku caddaaday waxaa la yidhi shan boqol ayaa shaygii ninkii awdalaydeen meeshii shan boqol buu siiyey wuu iska daayey waxaaba caddaatay inaanay shan boqol ahayna inuu kun siiyey xaqiisi markaa ninkaa waa burayaa batala xaqu maxaa yeelay dee mar hadduu intii yaraydba ku qaadan waaye looga shantii boqol markii la yidhi hadduu ku qaadan waayey dee kun inaanu ku qaadanaynin waa min baabi alawla waa kasii mudanta walow laqiya hadduu la kulmo almushtariya kii ibsaday buu la kulmo fasallama caleyhi wuu salaamay aw ama qaal wuxu uhi baaraka allahu fii safqatik ilaahay ku barakeeyo iibkaaga iyo waxa aad kala wado lam yabtul xaqiisi ma burayo wa fi ducaa'i ducadana wejhun baa ku sugan inuu burayo waxau leeyahay sheekhu hadduu ninkii shafiica ahaa ee lagu yidhi waar qaybkii aan ninka kala wada lahayd ee ninkii kale waa iibiyey qaybkiisi oo ninka hebel la yidhaha buu ka iibiyey dabeedna isagoo warkaa qaba ayuu ninkii ka soo horbaxo assalaamu calaykum buu yidhi ama wuxuu yidhi baaraka allahu laka fii safqati ilaahay iibkaaga iyo waxa aad kala wadaateen ha ku barakeeyo lam yabtul xaquhu xaqiisi ma burayo oo waxay leeyihiin masaladan salaamta dee waa asalaamu qabla alkalaam maxaad ninka ugu bilaabi weydiin war waan shufcaystay maahay dee salaantaa ka horaysa oo sidaasanu xaqiisii aanu u buraynin masaladan labaad ee allah ku barakeeyo safqadaadana iibkaaga allah ku barakay waxaa laga yaabaa inuu barako ugu ducaynayo dabeedna uu doonayo dee shiksigii oo barakaysan inuu qaato madaa kan kala yar dhib badnaayo allah ku barakeeyo barakadaasi markay ku dhacdana uu la wareega dabeed isagu inuu sidaa uga jeedo ayaa markaa dhici karta wafi ducaai wajhun ducada wej ayaa ku sugan odhanaya inuu xaqii shufcadu ku burayo wejkaasaa ku jira oo wejkani wuxuu leeyahay war mar hadduu yihi allah ha ku barakeeyo waxaynu halkaa ka dareemaynaa ama aynu ka dhansanaynaa inuu ninkani beeci sugayo hadduu yihi allah ha ku barakeeyo inuu sugayo ayaa inooga dhadhamaysa sidaa daraaddeed xaqiisi taa uu ku buraya walow baaca shaiicu hadduu ninkii wax shufcaysan laha xisatahu qeybkiisa iibiyey jaahilan bishufca isagoo ka jaahila fal asaxu butlaanuhaa shufcadii inay markaa burayso weeye waxau leeyahay sheekhu laba nin baa maalan waxay wada lahaayeen guri ama dhul ka soo qaad nin ka mida ayaa dabeed qaybkiisii sii iibiyey kii kalea markuu maqlay ninkii hebel qaybkiisii wuu iibiyey ayuu isna yidhi hadduu hebeelba ka tegey dee cidda kale isoo weydaarataan waxba ka garan maayo anna kaygii waan faasaxay jaahilan bishufca isagoo ka jaahila waxa shufcada la idhaaba muu maqal oo jaahil buu ka yahay ama wuxuu ka jaahil yahayba iibka isagoo ka jaahila bu isna qaybiyey jaahilan bishufca o bilbayci o bilfawriya saddexdaaba waa jaahilantu way noqon kartaa isagoo shufcadan aanu aqoonba ama wuxuu ka jaahiliyay iibka ninkani qaybkiisa iibiyey ama inay calalfawr shufcana waa yaqaanaa ninkani inuu iibiyeyna waa ogey lakin inay calalfawr tahay ayaanu ogeyn fal asaxu butlaanuha asax waxa weeye inay shufcadi burayso oo aan ninkaa shufca u jirin maxaa yeelay shufca ugu jirin dee sababkeedii oo shurkada ahaa wuu buray mar hadduu isaguna kiisii sii iibiyey dee shuraakaba ninkii maaha saasuu markaa ku buray xaqiisu saanigu wuxuu leeyahay ma burayo oo dee shariik buu ahaa cinda albeyc markii uu ninkan indiisa iibiyey shariik buu ahaa kamana raalli noqonin xaqiisu inuu dhacana kamuu raalli noqonin kitaabu lqiraadi waxaa qiraadka la yidhaha ayuu u kitaab yahay marka qiraad waa mushtaqun min alqard qardi ayaa laga keenay alqard huwa alqaطcu waa goyn oo waxaa loogu magacaabayaa ninkan maaliga ayaa ninka caamilka ah ee shaqaynaya maalkiisibu qayb ka siinaya oo ku tasarufayo ribaxana wuxuu ka siinayaa iyana qayb muqaarada oo bimacnaa musaawaad iyo sinaanshana way ka timi baa la yidhi oo de xagga ribaxa ayay ku sinmayaan ama maalkana ninkan lebaa leh shaqadana ninka shaqaynayaa leh markaa reer xijaaz ayaa iyagoo qiraad ku magacaaba reer ciraaq iyagu mudaaraba ayay ku magacaabi jireen maxaa mid waliba wuxuu yeelaya lana kula minhuma yadribu bisahmin fi ribx mid waliba dee sahm ayuu markaa qori ayuu ku leeyahay ribxa hadiyo gooraan safar iyo waxbaa ku dhex jira oo dee waa lala socdaanaa wayaa darabtum fi lard na ilaahay wuu ku magacaabo marka waxaana wasala ijmaac culimadu way ku kulmeen yani in ay banaan tahay waxaa la yidhaahdo qiraadka ama mudaarabadu qiraada ama mudaaraba oo isku mid ah waxaa iyagana tilmaamaya bay yidhaahdeen ama sheekha maawardi la u deliisay laysa calaykum junaaxun an tabtaguu fadla min rabbikum aayadda ah guudkiina dimaahan inaad dalabtaan fadli rabbigiin xaggiisa ka ahaaday waxaa kaloo markaa la sheegaa in rasuulku sala allahu alay slam isagoo da'diisa lagu qiyaasayo ilaa shan iyo labaatan jir inuu khadiija maalkeeda uu markaa uga shaqayn jiro u shaam u geyn jiray oo wax ku lahaayo addoon maysaro la odhan jirayna oo ay lahaydna ay raaciso ayuu la wadwaday mid kaleoo inoo dambayso ayana musaaqaadka la yidhaahdana ayana waa looga qiyaastay ba la yidhi xagga dan ahaan ayun baana iyo xaaj ahaanun baa loo baneeyeyo de waxaa laga yaabaa qofkii oo xoola hayaa inuu kuma shaqayn kari waayo qofkii oo shaqadii yaqaanaana inuu xoolo waayo de markaa inuu kii xoola lahaana xoolihiisii badka soo dhiga kii shaqadii iyo farsamada lahaana shaqadiisii la yimaado yani danta ayna keenaysaa marka qiraab iyo mudaarabana waxa weeye inuu nin xoola lihi xoolihiisii u dhiiba nin kale si uu ugu shaqeeyo isagoo yeelanaya faa'iidada wax cayiman oo kamid ah ayaa la yidhahdaa qiraab ama mudaaraba arkaan bay leedahay arkaanteedaasi waa shan caaqidaan ama maalik iyo caamil waa qofka xoolaha leh iyo qofka ka shaqaynaya waxaa kaloo ayana arkaanta kamida maal waa inuu meesha jiraa camal waa inuu isna meesha jiraa rabxi iyo faa'iidana waa inay jirtaa iyo siiqa marka waa caaqidaan oo maalik iyo caamila maal iyo camal iyo siiqa waxa weeye shanta alqiraadu iyo wlmudaarabatu an yadfaca ilayhi waa inuu u dhiibaa ninkii caamilka ahaa maalan waa inuu dhiibaa liyatajira fiihi inuu ku tijaareeyo wاribxu faa'iidaduna mushtarakun ay noqoto mid ay wada leeyihiin waxau sheekhu leeyahay qiraad iyo mudaaraba haddaad doonayso sharci ahaan an yadfaca ilayhi maalan macnaha halkaa mar haddii qiraad la yidhi ama qiraad iyo mudaarib wax laysu dhiibayo iyo maalig iyo caamil ayaynu alfaada mutasila ahoo aynu ka fahmaynayo sidaa daraaddeed ayaa dee damaa'iri u noqonaysa an yadfaca ninkan wax qiraadaya ama wax mudaarabaynaya maaligaahi waa inuu dhiibaa ilayhi yuu dhiibaya dee caamilkii oo isna meesha laga fahmayo ninkii ka shaqaynaya maalan maal ayuu dhiibaya markaa halkaa saddex baa arkaantii ka soo booday maalig iyo caamil iyo maal liyatajira fiihi waa camalkiiba halkaana ka soo baxay si ugu tijaariya waribxu mushtarak halkaasi arkaantiiba ku dhan yihiin ribaxa iyo faa'iidaduna waa inay dhexdooda noqoto kaa u dhiibada aynu nidhi dee manfaco masalan daartaa kiradeeda ayaynu qiraad ka dhiganaynaa ma ansaxayo dayna ayana ma ansaxayo ribxigana inuu dhexdooda noqdo wakiilkii iyabaa meesha iyaguna ka baxaya wayushtaradu waxaa la shardiyaa lisixatihi ansixitaankiisana waxaa loo shardiyaa kownulmaali daraahime inuu yahay aw danaaniira khaalisatan oo khaalisa oo falaa yajuusu ma banaana calaa tibrin dahabkii iyo fidadii oo aan la googoynin waxuliyin iyo xulidii waxay dumarku isku qurxinayeen wamaqshuushin iyo waxa daraahimta lacagta iyo waxa kale layseegeeye wacuruudin iyo alaabo kale waxau sheekhu leeyahay waxaa la shardiyaa ansixitaanka qiraadka in maalkani uu yahay hortu laysu dhiibaye ninka maaligi caamilka udhib waa inuu daraahim yahay ama danaaniid yahay hortu lacag dee xilligaa daraahimta iyo danaaniintaasaa jirtay daraahima aw danaaniira awdaasi maanicatu lkhuluwi baa la yidhaha maanicatu ljamci maaha macnaha daraahim iyo danaaniir isku jirta way noqon karaan oo khaaliso weliba ah khaaliso muxuu uga jeedaa aan wax kale macdanta dahabka iyo silfarkaasoo saafiyan wax kale ku jirin ah mar haddaynu san falaa yajuusu calaa tibrin tibri kuma banaa tibri waxaa la yidhahdaa dahabka iyo fidada inta aan la lacagaynin en la jarjarin ee aan yani la hagaajinin ayaa la yidhaha rada qaar baa yidhi tibri dahabko qudun baa la yidhaha fidlada way iska baabu taqliibun xullidiina markaa iyadana ma banaana tee dumarka waa maqshuushin iyo maqshuushkuna waa waxaa daraahimta iyo waxa kale masala nuxaas iyo markaa daraahim iyo dananiili laseegeeyo ayana kuma banaana wa curuudin walaa calaa curuudin alaabtii badeecooyinkii kale ama mil haata ama mutaqawimaha ahaatee ayadana kuma banaana maxaa yeelay waxay leeyihiin ama ay shuruuddaa inay lacag un tahay weliba saafiyana ay uga dhigayaan dee waxa caqdigan iyo shaqadan ayaa waxay tahay mid aan koobnayn waa caqdi qarad iyo kale fara badani uu ku jiro shaqadiisuna aanay koobnayn ribixiisana aan lagu kalsoonayn in wax laga heli doobana laguma kalsoona mar haddii ay sidaa tahay dan ahaanun baa loo baneeyey baahida dadka dabeedna wixii soconayay ee ayaala wax laga helayo lacagahaas ah ayuunbaa lagu gaar yeelay ee in lagu tijaareeyana ay fududayd laakiin waxyaalaha kale sidaa daraaddeed bay markaa u diideen wa macluuman waa inuu yahay mid la og yahay mucayanan oo la caddeeyey waqiila waxaa la yajuuzu waa baneeya calaa ixda suratayni labadaa kiishood ama labadaa kiish yani midkood waa ku baneeya wuxuu sheekhu leeya waxaa kaloo shardiga maalkani laysu dhiibaya ee lagu shaqaynaya macluuman waa inuu yahay ma banaana maal qadarkiisa laga jaahil yahay kuma banaana si aan dee ribix iyo faa'iidadana jahli ugelin uu ninkani ku shaqaynayay waa inuu macluum yahay mucayanna waa inuu yahay oo wax halkaa lasoo dhigay oo layidhi waa kaana waa inuu yahay ee waxyaalahan unba ama lacagayowgan unba ku dhex jirtaa maaha waa in la idha waa taa qiil baa wuxuu leeya yajuuzu calaa ixda suratayni yani sura waa ama kiishada daraahimta iyo dananita ama kiish ama kiishada adu weelkaa lacagta lagu guranayey weeyaan mid ahaantood laba markaa suradood oo halkaa yaalla oo danaaniire ay ku jirto ama daraahimi yacni isleegi midkood ayuun baan markaa aan ku dhiibe ku shaqee kaasi way iska banaan tahay buuri mar hadday xagga qadarka iyo xagga jiiska agga tibada iskaga mid yihiin markaa kii alla ku doono ku tasarufi kaalla ka u qaato dabeed mar hadday isku jinsi iyo isku qadar iyo isku sifaba yihiin waxa ku jira oo isleeg yihiin oo isku mid yihiin kaalla ku qaado ayuunbaa qiraadkii noqonaya maalkii qiraadka waxa ku jirana mid walba dee waa in la og yahay mid walba waxaa ku jira wa musallaman wa yushtaradu kawnuhu maalku inuu yahay baa la sheegay musallaman mid loo dhibaya ilal caamili ka shaqaynayo falaa yajuusu ma banaana shardu kawni lmaali fi yadi lmaaliki inuu yahay walaa camalihi shaqadiisana in la shardiyo walaa shardi camalihi maaliga shaqadiisa in la shardiyana may macahu maca alcaamil oo la shaqeeyo wayajuusu waxa banaan shardu camali khulaami lmaaliki maaliga addoonkiisa shaqadiisa in la shardiyo macahu maca alcaamili ninka caamilkaa uu la shaqeeyo ala saxiixi saxiix haddaan qabano waxa uu leeyahay waxaa kaloo shuruudda ka mid ah maalka in loo dhiibo ninka caamilkae ku shaqaynaya dhiibiddaana ma looga jeedo in markaa la caqdinayaba gacanta loo geliyo loogama jeedo ama majiskaa loogu dhiibo waxaa looga jeedaa un waa inuu la keliyoobo ninkan caamilkii gacan ku-haynta iyo kutasarufun baa looga jeedaa ee maaha shardi waxa weyan halkaa loogu tiriyo mar haddaynu sidaan nidhi falaa yajuuzu shardu kawni lmaali fi yadi lmaaliki ma banaana in la shardiyo maalku inuu gacanta maaliga ku jiro inuu idhaahdo warniyahow waxba ka garan maayo dadku way iska khiyaamo badan yihiin dee halkaa bakaarkaygaas unbay alaabtu dee ay oolaysaay ribaxana kala bar baynu leenahay adigu ku shaqe halkaana gacanteega ku jirto halkaana anigu aan ku hayo ma banaana waxaa la doonayaa inuu ninkan u madax banaanaado maxaa yeelay dee inuu qofkiiba waaye aada dhici karta markuu u baahday walaa shardi camalihi macahu in la shardiyana maya inuu la shaqeeyo maaligu maxaa yeelay haddii laba dhinac laga wada galo laga wada wado dee way iskhilaafaysaa way istarjabinaysaa markaa waa in ninka inu gacanta loo geliya marka waxaa laga maarmaana ama yacni hadalkani uu jeedaa inuu ninka caamilkii la keliyoobo tasarufka inuu la keliyoobo oo markaa in la shardiyaa ma banaana inuu la shaqeeyo maaliku waxaa kaloo banaan shardu camali khulaamilmaaliki macahu hulaam hadda addoonun baa looga jeedaa marna dee wiilka yar baa looga jeeda in la shardiyo ayaa banaan addoon uu leeyahay ninka maaligii inuu la shaqeeyo u kaalmeeyo shariik fi ra'yi ma noqonayo inuu yidhaha bal meesha kaga sii yar tagiyo alaabta usii dhiibdhiibiyo wax aynkaasa inuu yidhaahda iyada way iska banaan tahay ala saxiix haddaan qabanno dee waxay ka dhigin inta isagoo neef xoolaan siiyooyda alaabta ku yar qaadqaado ayuun bay kaa addoonka ahay waa rangiisaasi uu ka dhigan yahay wadiifatulcaamili ninkan shaqaalaha shaqadiisi waxa weeye atijaaratu tijaarada iyo rutubidda shayga wa tawaabicuhaa iyo wixii tijaaradaa raacsan lidaalika misaal ka nashri istiyaabi maryaha kala bixintoodii iyo wadayihaa duubideedii iyo weeyaan falow qaaradahu haddii uu caqdiga muqaaradada la galo liyashtariya xindatan si uu u soo iibiyo qamadi oo fayadxana markaa uu ridqo wayaxdida uu dugo aw ama qaslan dun inuu soo iibiyo miiq soohan inuu soo iibiyo ayuu ula muqaaradooday yansuju oo uu samaynayo mare uu ka dhigayo wayabiicuhu dabeedna dhammaantood uu iibinayo fasada alqiraadu qiraalkaasi wuu fasaadayaa waxau sheekhu leeyahay ninkan caamilkaa ee shaqaynaya wadiifadiisa iyo hawshiisu waxay tahay atijaara yacni waa rogrogid shayga la rogrogayo oo uu sii iibinayo waxna soo iibsanayo waa istirbaax waa faa'iida doon bishiraa walbee wix inuu soo iibsado haddana uu sii iibiyo wadiifadiisu waa tijaarada iyo wixii raacsan sii iibinta iyo soo iibsiga wixii raacsan ee caadadu ay ku dureertay inuu qofkan caamilka ay naf ahaantiisa u qabto weeyaan shaqadiisa iyo hawshiisu waa maxay masalan waa maryihii laybinayay ka nashri siyaabi maryaha kala bixintoodii wadayiha iyo duubitaankeedii waxyaalahaas ayay shaqadiisu ay tahay waa tijaarada wax iibinta iyo soo iibsigaa iyo rogrogeedaas iyo shayga markaa kala bixintiisa iyo xidhidiisa iyo hagaajintiisa waa intaa shaqadiisu markaa halkaa waxaa inooga soo baxayaa waxaa la idhaha waxaa la yaaliye wixii caamilka ninkaa shaqaalaha ay saaran tahay shaqadiisu wixii caamilka ay saaran tahay shaqadiisu iyo qabashadiisu wixii caamilka la saaray masalan dee shayga iimintiisa iyo soo iibsigiisa iyo maryaa dubidoodii iyo kala bixintoodii waxyaalahaas caamilka ay ku laasimka tahay inuu sameeyaa haddii uu cid u kireeyo oo ay qabato waxaa maalkiisu ka bixinaya maalkii qiraarka ka bixin maayo wixii aanay laasim ku ahayn inuu isagu qabto ee shaqadiisa ka baxsanna haddii uu cid u kireeyo maalka qiraarka ayuu ka bixinaya daba wuxuuna yidhi sheekhu falow qaaradahu haddii uu yacni qiraadkii ayuu lacaqdigiibuu la galay oo xoolihii lacagtii ayuu u dhiibay oo wuxuu yidhi lacagtaa qaad oo ku shaqee ribaxa iyo faa'iida ka soo baxana intaasaad leedahay weliba wixii shaqadu qabanayay buu u cayin oo wuxuu yidhi qamadi ayaad soo iibinaysaa qamadida waad ridqaysaa waad cajiimaysaa waad dubaysaa dabeed kadib ayaad iibinaysaa ama wuxuu yidhi dun iyo miiq baad kadibna waad iibinaysaa ribaxa iyo faa'iidada ka soo baxdaana way noo dhaxaynaysaa fasada alqiraadu qiraadkaasi wuu fasaadayaa fi suuratain labada suuraba qiraadkaasi waa fasaadaya maxaa yeelay qiraadkan markiisa hore waxaa loo jideeyey ruksa ayuu ahaayo dan ahaan baa loo jideeyey acmaashan hadda baahida iyo xaajadaa dadku ay u baahan yihiin baa loo jideeyey acmaashan hadda aynu sheegnay ee ridqida iyo iinta iyo kadib iibinta ama in miiqii lasoo iibiyo dabeetana la maleego oo maro laga sameeyo lasii iibiyaa waa acmaal kooban oo qof ayaa loo karin karaa markaa ruksadii may soo gaadhin ayada oo soomay gelin ninkan caamilkiina dee waa nin isagu tijaarunbu ku shaqo leeyahay masalan ninka waxyaalahaa qabta muxtarif baa la yidhahdaa waa xirfa ee tijaaro maaha waa mutajir iyo muxtarif bay kala yihiin marka isagu waxa weeyaan nin tijaaraynaye nin muxtarif oo xirfadaa samaynaya maaha wadiifadii shaqadiisa kama mid aha sidaa daraaddeed ayaa qiraadkii u noqonaya qiraad faasid ah walaa yajuuzu ma banaana an yashrada calayhi inuu u shardiyo shiraa'a mataacin mucayanin alaab go-an ama cayiman soo iibsigeeda inuu u shardiyaa ma banaana ow nawcin ama nooc yanduru uu naadir yahay wujuuduhu helitaankiisu ow mucaamalata shaksin ama shaksina mucaamuloodkii waxau sheekhu leeyahay ma banaana oo maaligii macnaha waxaa shardiga inaanu maaligu caamilka tasarufka ku cedhiiriyin ee waa inuu sii daayaa marka haddaynu saa nidhi ma banaana bu hi inuu u shardiyo alaabu qurhan inuu ka baayac mushtareeyo masalan u yidhaahdo maryaha noocaas un ka baayac mushtaree beriiska oo keliya un ka baayac mushtaree mataacin mucayan iibsigeeda un inuu u cayana ma banaana ama inuu yidhaha nooc ay naadir tahay oy adag tahay helitaankiisu un ka baayaca mushtaree iyaduna ma banaana masalan hadduu yidhaahdo dee ari daylan waa inaad ka baayac mushtaraysa ama dhabarka madow dee lama helayo helitaankiisu aada buu adagya haddii neef iyo laba la helana wax ka badan lama helayo oo mucaamalata shaksin ama wuxuu waa inaad dukaankaasun la mucaamalato ama shaksigaasn waa inaad la mucaamalato meel kale aanaad wax ka doonin maqsuudkii ujeeddadii laga lahaa qiraadkan ayay arrintaasi dhibaysaa oy wuxuu y wax yeelaysaa shaygan mucayanka ah ee uu yidhi dee shaygaasun maryaha un bariiska un waxaas un ka bayac mushtareena waxaa lagayaba inaan faa'iidaba laga helin shaygii naadirka ahay uhi shaygaasun wayna ka bayac mushtareysana in la waayaa dhici karta shaksigii mucayanka ahaana dee inuu iskaba tagaaba lagayaba dukaankiiba meheradiba ay kacdo markaa meeshii xanibaad baa ka imanaysa oo in ninka caamilka tadyiiq la geliyo tasarufkiisa ma banaana walaa yushtaradu lama shardiyo bayaanu muddati lqiraadi qiraadka muddadiisa in la caddeeyo iyada shardi maaha falaw dakara muddatan hadduu muddo sheego waa manaca u diida atasarufa bacdaha dabadeed inuu shaqeeyo tasarufo fasada wuu fasaadaya ee wain manacu hadduu diida ashiraaa soo iibsiga oo keliya bacdaha muddada dabadeed falaa ma fasaadayo fila saxi haddaan qabano waxau sheekhu leeyahay lama shardiyo muddada qiraadka in la caddeeya shardi maaha musaaqaadkan inoo socda ayada sia way khilaafsan tahay maxaa yeelay waxaa leey qiraadkan dee ujeeddada laga leeyahay waa in faa'iido la helo faa'iidadiina wakti macluuma ma laha oo la heli doono markaa shardi maaha in muddada qiraadka la caddeeya xilli walbana waa caqdi jaahisu darafayno labadii qof way kawad bixi karaan marka haddii labadii qofbana ay ka bixi karaan faa'iidadiina aanay ahayn mid dee wakti lagu ogyahy holodha waktigaasaa la faa'iidaya ayada wakti in la sheegaa markaa shardi maaha musaabaqa musaaqaadkan inoo soo socda ayaa iyadu khilaafsanoo dee wakti midhaha oo kale midhaa dee la waraabinayo midhihii wakti mucayana bay leeyihiin haddaba wuxuu hi mudda ayuu sheegay bil buu yidhi bil ayuu yihi ayaan lacagtaa kuu dhiibay oo aada ku shaqaynaysaa wixii ka soo baxana aynu wada yeelanaynaa dabadeedna wuxuu hi ha tasarufin bishaasi markay dhammaato waxaad iibisay iyo waxaad soo iibsataa midnaba yuu jirin wa manacahu tasarufa bacdaha muddadaa masalan bil ayuu qabsa wuxu uhi bishaa dabe ma tasarufi kartid fasada caqdigii waa fasaadayaa maxaa yeelay dee muddada inaan ribix iyo faa'iidaba la helin ayaa laga yaabaa inaan faa'iidaba la helin baa dhici karta marka taaqiidkaasi maqsuudkii qaraadka ayuu dhimaya wain manacahu shiraaca haddaba wuxuu u diiday muddo wuu u qabtay muddadaa dabadeedna wuxuu diiday soo iibsiga uun masalan wuxuu yidhi warniga waxaa sanad wad sanadkaasi markuu dhammaado wax alaabood soo iibisaa yay jirin waxaad sii iibisa mooyaane oo aada sii lacagaysa mooyaane waxaad soo iibisaa yuu jirin falaa yafsudu lbaycu iibkii ma fasaadayo fila saxiix haddaan qabanno maxaa yeelay dee faa'iidadii iibkanuu shayganuu sii iibinayo ayaa faa'iidadii laga heli karaa oo waxaana dhici karta de inuu ujeedo ka leeyahay oo uu leeyahay bal waxa aad inoo soo iibisa ayay jirin waxaad inaga sii iibisa oad inoo lacagaysa mooyaano xisaab xidh iyo wax aynkaasa inuu ujeedo ayaa dhici karta wayushtaradu waxaa la shardiyaa ikhtisaasuhumaa inay ku gaar noqdaan biribxi waishtiraakuhumaa inay wadaagsadaan waa shardi fiihi dhexdiisa inay wadaagsadaan waxau sheekhu leeyahay waxa shardi ah in ay ku gaar noqdaan ribixa labadoodu maalig iyo caamilku waa inay ku gaar noqdaan ma banaana maalkaa lagu shaqaynayo ee maalulqiraadkaa cid kale in wax looga shardiyo oo la yidhaha masalan waxa waad ku shaqaynaysaa hebelow intaa qaad haddii aabba idinkeeda leeyahay saddex baynu qaybsanaynaayoo aabbahayna intaasaan siinaya adna intaas adna intaasaan qaadanaya qof saddexaad oo aan labadoodii ahayn ninkii xoolaa lahayo kii maaliga ahaa caamilkii iyo kii xoolaa lahaa aan ahayn in wax looga shardiya ribixi ma banaana washtiraakuhumaa fiihi waxaa kaloo la shardiyaa inay wadaagsadaan labadoodii labadoodii waa inay wadaagsadaan macnaha labadani shardi waxay kala yihiin ka hore waxa weeye waa inaan cid saddexaad ribixa wax ku yeelan labadoodii una ay waay ku leeyihiin isla markaa kaasi markaa mid saddexaad buu diidaya kan dambana waxa weeye waa inay labadoodiiba ribixa wada leeyihiin ee aanu mid gaar isaga qaadan oo masalan ninka maaligiina dee milkigiisa u ku qaata ninkan maaligiina xoolahan lahaanshahoodu ku qaadanaya u ku qori ridanayaa ninkan caamilkiina camalkiisa markaa midkood waa inaanu ku gaar noqonin ee waa inay wada lahaadaan waa dee marka baabulqiraad la joogo haddii kaloo dee aan waxba la siinin wakaalay noqonaysaa oo xaggaasay gelaysaa hadduu ninku yidhaha waxaa ii waduuno waxbana igumadihin dee waxay noqonaysaa wakaaliya baabka way ka baxaysaa waa ana kuwan inoo soo socdo walow qaala hadduu idhaahdo qaaradtuka waniyo maalkaa waan ku dhiibay si aad inoogu shaqayso calaa ana kula ribxi lak mushqa wax alla wixii laga helana adaale buu yihi fa qiraadun faasidun qiraad faasida wey aw qiila waxa la qiraadun saxiixu wey wain qaala hadduu yidhaahdo kulluhu lii dhammaantii aniga ayaa iskale faqiraadun faasidun wey waqiila waxaa la idhaha ibbaacun waa nin laga shaqaysiiyey mushqaayad la-aan wuxuu sheekhu leeyahay isagoo arrintaa aan soo sheeginay ixtiraaziyadeedii halkan inoogu dhigaya masalan nin baa wuxu uhi qaaradtuka warniyahow xoolaha waan kuu dhiibay saad inoogu shaqayso waxaa kaloo weliba shardi alaa ana kul alaa ana rib calaa ana kula ribxi lak ribix oo dhanna waa inaad adigu wada qaadataa budi wax alla wixii laga meesha ay naga soo galan way ad u qaata faqiraadun faasidun qiraad faasida ayuu noqonaya xagga lafdiga marka la eego dee waa qiraad faasida ile waa maxay waxaan doonaynaa waishtiraakumaa fiihi in maaliga iyo caamilkuba ay dee wixii wada yeeshaan ribixii ayaa shardi ahayd marka xaggaa marka laga eego hadduu yidhi waxaad ka heshaba adigaa leh waa khiraad faasida qiil baa wuxuu leeyahay waqiila waxaa markaas la yidhi oo qiilka uu leeyahay qiraadun صaxiixun waa qiraada iyo caqdi صaxiixa weeyaan xagga macnaha ayaa la eegayaayo dee waxaba laga yaabaa ninkani lacagtana inaanu u baahnayn ninkana uu ku naasnuujinayo intuu raasamaalkiisa yar kusoo muruxsan lahaa dabeedna uu leeyahay war bal adugu wixii aad ka hesho ku wadwado hadduuse yidhaahdo wain qaala kulluhu lii shaqee buu ihi wax alliyaaliyo wixii ka soo baxana aniga ayaa iska leh fa qiraadun faasidun qiraad faasida ayuu noqonayaa kaasina ila ishtiraag baa la doonaya mar hadduu isagii wada sheegtay ninkiina bilaash iska shaqeeye u noqday faasid buu noqonaya qiil baa wuxuu leeyahay ibdaacun waa ibdaac ibdaacowna waxa weeye waa qof laga shaqaysiiyo mushqaayad la-aan ibdaac ayay noqonaysaa markaa ka shaqaysiin qofkan laga shaqaysiiye mushqaayad la-aan oo markaa dee way iska banaantahay hadduu qofku markaasaa iskaga shaqeeyo wa kownuhu waxaa la shardiyaa ribaxaasi inuu yahay macluuman biljus-iya jusnimo mid lagu ogyahay falow qaala hadduu idhaahdo waan kula muqaradooday calaa ana laka fiihi shirkatan inay shirka kugu sugnaato ribax aw nasiiban ama nasiib fasaada waa fasaadaya aw ama baynana dhexdeena ayuu ahaanayaa buu ihi fal asaxu asixatu weeye wayakunu nisbayni laba nis ayaanu noqonaya walow qaala haddii li annisu baa ii sugnaaday fasada fil asaxi asax haddaan qabano wuu fasaadayaa wain qaala hadduu yidhaha laka nisu baa kuu sugnaadayna saxa wuu ansaxaya cala saxiixi qowlka saxiixa haddaan qabano waxau leeyahay sheekhu waxa shardi ah oo la shardiyaa ribx ishtiraagaa ribaxa macnaha qaybaha ribaxa macluuma biljus-iya jusnimo waa in loo ogyahay yani nisbada uu ka noqonayo percentage waa in loo ogyahay inta ribaxa uu ka noqonayo inta caamilku qaadanayo ama maaligu uu qaadanay waa in jus-iyo loo ogyahay waa in nisbo percentage waa in loo garanaya nis hulus ayaad markaa intii uu soo baxaba markaa haddii la yidhaha nis baad leedahay dee wixii soo baxba waa la kala baraya haddii la yidhaahdo waxaad leedahay cushur wixii soo baxun baa toban loo qaybinaya haddii la yidhahdo waxaad leedahay thumun sideed baa loo qaybin markaa jus-iyada percentageka waa in lagu garanaya haddaba hadduu yidhaahda buu yidhi warniyow maalkaa inoogu shaqee calaa ana laka fiihi shirka si aad mushqaayada laga helana aada shuraako ugu noqotood wax ugu yeelato si aad wax ugu yeelato aw nasiiban ama nasiib si aada ugu yeelato inoogu shaqee fasada qiraadkaasi waa fasaadaya arrimahaas oo dhan maxaa yeelay qadarkii dee ribaxa uu qofkani ka yeelanayay ayaa laga jaahil yahay ama wuxuu yidhi shaqee calaa ana ribxa baynana si uu ribxu dhexdeena u noqdo fal asaxu asixa caqdigaasi markaa wuu ansaxaya wayakunu nisbayn labun bay ka kala dhigan marka mar hadduu yihi wuu inoo dhaxaynayaa labun bay ka kala dhiganayaan weyi hadduuse yidhahda li anisfu shaqeeyo ribaxa anugu waxaan leeyahay nis buu yidhi dhinacii ninkan caamilka aana waxba umuu sheegin fasada fil asaxi asax haddaan qabana wuu fasaadayaa maxaa yeelay ribaxani dee waa faa'iido maalkan ka timi maaliga ayaa yeelanaya wixii dee caamilka looga nisbeeye mooyaane wax looga nisbeeyena ma jirto markaasiaas halkaasu ka fasaadaya thani wuxuu le wuu iska ansaxayaayo niska kalena caamilku mar hadduu hi nis baan leeyahay ka kalena waxaa la iska fahmaya inuu ninkaasuna yeelanayo hadduu se yidhaahdo laka nisfu sida cagsigeed warniyow shaqee si ribaxana aada nis u yeelato dhinaciisii wuu ka aamusay saxa cala saxiixi saxiix haddaan qabanno waa ansaxayaayo waxaa laga aamusaynaa intaa niska kalu ka aamusayna dee maaliga ayuunbaa yeelanaya asal ahaan buu ku yeelanayaa oo ila meelka cid kale yeelan maysa mar haddii caamilkii intaasunu magacaabay inta kale dee maalkiisii bay ka mid taanigu wuxuu leeya ma ansaxayo sii masaladii hore oo kale walow sharada haddaba hadduu shardiyo liaxadina mil casharatan toban aw ribxa sinfin ama qayb ribixii ayuu shardiyey fasada caqdigii wuu fasaadayaa waxaynu nidhi juziya ama percentage waa in lagu garanayaa ribxa yani qaybka uu yeelanaya caamilku ama maaligu tiibu haddaba ixtiraajkeediinu sheege wuxu uhi haddii midkood walow shurida liaxadihima midkood ayaa waxaa loo shardiyey maaligii ama caamilkii toban cashara toban baa layidhi shaqee hebelowo waxaad leedahay toban ayaad leedahay ama anigu toban baan leh ama adaa toban leh ribaxa ama wuxuu yihi waxaan ba inoo kala qaybiyo saw waxaan imaha raashiniyo mariyo adigu waxaad shaqoon ku leedahay maryaha faa'iidadooda ana faa'iidada raashinka fasada alqiraad qiraadkaasi wuu fasaadayaa maxaa yeelay ribixii ayaan juz-iyo loo ogeyn maxaa yeele waxaa laga yaabaa ribixi inuu noqdoba tobankan lafdeedaba oo kii kala dabeede hawada u baxo ama nisfigii sinfigii dee in lagaba faa'iidi waayo ayaa dhici karta oo iskaba fadhiisto laakiin marka wixii bersantage ay tahay masalan la yidhi qofka waxaad leedahay nis dee toban kanun bay kala badhanayaan markaa way ku shiraakoobaya lakin haddii la idhaha tobanun waxaa laga wixi inu toban kaa noqdo ama kaba yaraado dabeedna uu cirka ubaxa kii kale faslu fima yushtaradu lisixati lqiraad wixii qiraadkaasi sitaankiisa loo shardinayay ayuu fasli markaas siiqadii ayuu halkan inooga hadlaya caamilkii iyo maaligii iyo ribixii intaa waynu ka soo baxnay iyo maalkii halkana wuxuu inoo gelaya siiqadii yushtaradu waxaa la shardiyaa iijaabun iyo wa qabuulun baa la shardiya waqiila waxaa la yakfi waxaa ku filan alqabuulu bilficl ficil lagu aqbalaa waa ku filan yahay wa sharduhumaa shardigooduna ka wakiilin iyo wa muwakilin buu lamid yahay wuxuu sheeku leeya waxaa loo shardiyaa qiraadkan sixitaankiisa siiqaa loo shardiyaa waa maxay iijaab oo qaarabtuka daarabtuka caamaltuka yani calaa ana ribxa baynana nisfayni shaygaa iibi oo soo iibso ribixuna ha inoo dhexeeyo ereyada noocaasa ayay iijaabku noqonaya wa qabuulun iyo qabuul la xidhiidhsan iijaabka oo isaguna uu markaa markuu maaligii siiqadaasi ka soo fushay iijaabkaah isna qubuulkii ula yimaado maxaa yale mar hadday caqdi tahay wixii caqdi markaa la gelaya ay tahay iijaabka iyo qubuulkaas ayaa laga maarmaan marka haddaba halkan sheekhu uu shardiga yidhi iyadoo rugni ah mararka qaarkood ayay yani shardiga waxay u isticmaalaan maa laabudda minhu waxaa lagama maarmaankaa marka waxaa lagama maarmaankii rugnina waa noqon karaa shardina waa noqon karaa marka iminka rugni un baa looga jeedaa haddaba shardigoodu buu yidhi waa labadii wax kala caqdinayey ninkii maalka iyo ninkii maaliga aha iyo ninka caamilka ah shardigoodu waxa weeye ka wakiilin wa muwakilin waa wakiil kii la wakaalanayey iyo kii wax wakaalanayun bay lamid yihiin halkaasunu noqo ixaalaa la yidhaahdaa xagga balaagada yani halkii hore baabul kitaabulwakaalihii aynu soo marnay ayuun baad u noqon ninka maaligiina muwakil buu la mid yahay uu ka dhigan yahay ninkan caamilkiina wakiil buu ka dhigan yahay marka halkaasunbaa shuruuddoodii ugu noqon waa wakaalashooyin oo markaa ciwad la isku wakaalanayo marka ninkan dee masalan maaliga waxaa loo shardiyaa inuu dee nin wax wakaalan kala yahay ninka caamilkaana waxaa loo shardiyaa in nin la wakaalan kale uu yahay ma kii waalaa iyo kii yaraa iyo safiihii iyo dadkii noocaas ahaa ayaa meesha ka baxaya oon qiraad ka suurtogelaynin caamil iyo maalig mutdoonaba hadeen walow qaaradlal caamilu ninkii caamilkaaba aakhare mid kale isna caqdi la sii galay biidnilmaaliki maaliga fasaxiisa daraadii lishaarikow si ula wadaagsada fi lcamali iyo waribxi lam yajuz ma banaana i aai asax haddaan qaban biidnihi idankiisa la-aantiisana faasidun faasid weeye waxuu sheeku leeyahay ninkii caamilka ahaa ee shaqaalaha ahaa ee wixii loo dhiibay ayaa mid kale ayuu isna caqdigii la sii galay biidni ilmaalik maaliga ayaana u ogolaaday o u fasaxay warniyo buu yihi waa maalkan igala shaqee ribixana aynu wada yeelano maaliguna arrinkaa waa u ogolaaday si uu kaasi markaa wuxuu ula muqaarado caqdiga ula galay shaksigaa kale isagoo maalig u ogol yahay si uula wadaagsado camalka iyo ribxaba lam yajuz bilasaxi as haddaan qabano ma banaana maxaa yeelay mawduucan uu lahaa qiraadku ayaa wuxuu ahaa inay ahaadaan ama ay labada caaqidaan noqdaan maalig aan camal usugnayn ka kalena caamil inuu noqdo walow dhowr ba ha aadane aan milki lahayn dee kan hadda aan ka hadlaynaana laba caamil buu dhex maray caqdigana laba caamil buu dhex maray nin maaliga oo xoolole oon isagu camal lahayn iyo nin caamila oo isagu camal iyo farsamo u watee aan maal lahayn ayuu dhex marayay caqdigani hadda halkaa masaladaan haynana wuxuu dhex marayaa dee laba caamil ayuu dhex maraya halkaasu markaa aanu ka banaanayn saaliga kasoo horjeeda asax wuxuu leeyahy way iska banaantay sida maaligaba marka horeba laba nin inuu caamil ka dhigtaa ay u banaanayd ayay iminkana u banaan tahay liyushaarikahu fi lcamali ayaynu nidhi halkaa wuxuu kaga ixtiraazayaa isagoo masalan ninkii maaligaa xoolaa lahaa u idmay oo yidhaahdaa waar nin kale adigoo iga wakiila yacni samee buu yidhi adiguna markaa aniga wakiil iga noqo iskaga bax caamilkuna ka labaad buu noqonayaa isna maaligum wakiil ka noqonay kaasi waa iska ansaxaya ee waa marka ay wada shaqaynayaan ee camalki iyo ribaxa bay wada yeelanayaan wa bigayri idnihi faasidun idankiisa la-aantiina waa faasid mar haddaanu ninkii caqdiga ninka la gal u shaqaynayey mar haddaanu idmin oon u ogolaanin faasid buu noqonaya mutlaqan ama markaa ribix iyo camal ba igula mushaarakay ha yidhaahdo ama ribix qura ama ha uga jeedo inuu yani isagu meesha ka baxo midkuu doonaba ha uga jeede wuxuu noqonaya fasid maxaa yeelay ninka maaligaahi ee xoolahan lihi dee ninkan uma ogolaanin maalkiisana kuma aaminin fain tasarafa daba hadduu tasarufo ahaanii kalaad fatasarufu kaasibin faka tasarufi kaasibin ayuu la mid yahay fain ishtaraa fi dimati hadduu dima wax ku iibsado waqulnaa biljadiidi aan idhaahno faribxu lilcaamili lawali buu sugnaaday fi lasaxi haddaan qabano wacalayhi lithaani ka labaadna waxa ugu sugnaaday guudkiisa ujratuhu mushqaadiisa waqiila waxaa la yidhi huwa lithaani ka labaad buu usugnaaday waxau sheekhu leeyahay ninkii xoolaha loo dhiibe la yidhi ku shaqee ayaa isagoon maaligii aan idmin ayuu nin kale xoolihii gacanta u geliyo oo uu caqdigii la galay kii labaad ayaa haddaba caamilkii labaad baa wixii intuu faraha iskaga qabtay tasarufay isagoon maaligiina u idmin ayuu wixii iskaga takrifalo waxbuu iibiyo oo waxbuu soo iibsaday fatasarufu kaasibin fatasarufu kaasibin bu tasarufuhu macnaa tasarufkiisa iyo takrifalkiisaasi nin dhacay tasarufkii unbuu noqon tashbiih baliiqaa la yidhaahdaayo haddii wajushabah iyo aadaatushabahba la gooyo xagga balaaqada waxaa la yidhaha baliiq baa la yidhahdaa waashbahu wa ablaqu tashbiihi maa minhu xudif wajhun waaalatun yelihi maa curif faka tasarufi kaasibin kaasib oo kale ayuu tasarufkiisa noqonaya oo xagguu kala mid noqonaya xagga dee magdhowga waxa uu ku tasarufay waa magdhabayaa maxaa yeelay idankan iyo waxanu ku farageliyey maaligiyo wakiiltoona kama iman xoola haddaad faragelinaysana ama waa inaad leedahay ama waa inaad wakaalo uhaysataa ama wilaayo dee weli aad ka tahay laakin iskama faragelin kartid mar haddaanu ninkii isagoon intii midna uhaysana nin banaan iska jooga inu yihi wad wuxuu noqonayaa tasaru iyo tasaruf qaasiyun buu noqonaya oo wixii wuu magdhabaya haddaba fain ishtaraa fi dhima buuna ninkiibaa masalan dad buu intuu dee shaqadii dhex galay ayuu bakaara iyo alaabooyin buu markaa soo qaato dumadiisu kusoo qaato dabeedna lacagtiina wuxuu ka bixiyey maalkii qiraadka ayuu dabeedna lacagtii ka bixiyey faa'iidana markaa meeshii wuu ka helay qoladan fuqahada lafdooda waxbay soo yar gaagaabiyeen qur'aanka ayaa wuxuu ku dhaqmaa waxa la idhaha ijaaz ijaazulxalf iyo ijaazulqasri buu uqaybsamaa oo marna erey markaa macno badan koobsanaya ayaa la keenaa marna waxbaa laga googooya sidaynu qur'anka badan ku arag fuqahada laftooda wixii la fahmayey oo dhan way iskaga tagaan meeshii markaa ninkii wuu tasarufo faa'iidaa meeshii ti ile far ribxun buu xaggii dambe inaga yidhi faa'iidada ninkii markaa wixii waa ka faa'iidey uu maalkii intuu dumadiisa kusoo iibiyey alaabtii uu markaa soo qaado dabeetana maalkii qiraadka ka bixiyey ayuu ka faa'iidey waxaanaynu ku soconay qawlkii jadiid oo masala ninkaay khaasibkaahi waxa uu dhaco ribixiisa ayaa leh ayay markaa la isku qabto oo qawlka jadiid wuxuu qabaa ribixa khaasibka ayaa leh qadiimkuna wuxuu qabaa ribixa maaligaa leh haddii aynu ribixa u samayno ninka kaasibkaa dee mid waliba intuu nin xoolihiisa dhaco ayuun bu de intuu waxgashado uu kasoo faa'iiday deetee raasimaalkii un isaga soo celin laha qadiim isagu halkaas u cuskaday marka haddaynu qawlkaa jadiid ku soconno oo aynu idhaahnaa ribixa kaasibka ayaa leh fa ribxu ribixa halkan haddaba la helay lilcaamilil awali caamilka hor usunaad filasax haddaan qabano caamilka hor usunaad maxaa yeelay dee ninkan aynu dhi tasarufkiisi waa tasarufu kaasibin iibkiisan isaga ayuu udhacaya isaga ayuu udhacaya wa calayhi caamilkaa hore waxa guudkiisa aday lihaani kan labaad ee isagu uu soo geliyey ee aan tasarufkiisiina tasaruf nin booliyaday ka dhignay ujratuhu mushqaayadiisa ayuu leeyahay mushqaayadii marka wixii ribix la helay uu caamilkii hore qaato ninkani dee bilaash kuma shaqaynaynine mushqaayadiisii baa loo war maxaa lagu imse cishuu wadwaday dee toban cishuu waday dee toban cisho ninka dilaalka waxa wadwadaa muxuu qaataa dee intaasuu qaataa waar qaada adigu intii faa'iidadiina kanaa la odhan markaa xagganaa loo kaxayn wa qiila huwa waxaa la yidhi qiilka wuxuu leeyahay ribxu masaladaas lihaani ka labaad ayaa iska leh ka labaad ayaa iska leh buu ley labada caamilkooda labaad ayaa iska leh wain ishtaraa haddaba hadduu iibiyo bicayni maalilqiraadi qiraadka maalkiisa cayntiisii ayuu ku iibiyey fa baailun baail weeye waxau sheekhu leeyahay masalan waxaan idhi kii labaad baa tasarufay taa hore waxayd fi dhima ayuu wax kusoo iibsaday tan lacagtii cadoo qiraadka lacagtii qiraadka ayuu qaaday oo waxbuu kusoo iibiyey fabaailun iibkiisaasi markaa baail ayuu noqonaya cala aljadiid haddaan qabano maxaa yeelay de halkaaba bayc lfuduuli markaynu soo maraynay bayc lfuduuli ninkaa iska banaan joogga ee xoola aan u lahayn iska faasaxay jadiid isagu wuxuu qabay inuu shirihiisa iyo iibkiisaasi uu burayo iibkiisi inuu burayo markaa halkana wuu buraya wey qadiim isagu wuxu odhanaya markaa waa mawquuf buu noqonaya fabaail wayajuuز waxa banaan an yuqaarida alwaaxidu ninkii keliga ahaa inuu qiraadkii la galo itnaini laba mutafaadilan wa mutasaawiyan isaga oo isu leekaysiinaya xagga ribixa ama u kala dheeraysiinaya walitnaani labadii na waaxidan inay la muqaaradoodaan ayaa bannaan waaribxu ribxina bacda nasiib ilcaamili caamilka nasiibkiisa dabadii baynahumaa dhexdooda ayuu noqonayaa bixasabi ilmaali kolba maalku sida uu yahay waxau sheekhu leeyahay waxa bannaan inuu caqdigii qiraadka la galo bilowga horeba hal maaliga keliyi alwaaxidu wayajuusu an yuqaarida alwaaxidu almaaliku lwaaxidu ninkii keli ahay xoola ahaa itnaini laba inuu yidhaahdo xoolaha ka shaqeeya labadii naasi yani waxa